kureda markii wasaaradda xanaanada xoolo iyo horumarinta somalilan hasaartii amar laga mamnuuco waa in xoolo laga gooriyo waa meelo ku baxsan ee kawaanada sharciga eh oo roogan shaqaalo caafimaadka xoolaha siyo ilaaliyan faydhoorka xoolaha la gooriyo waa si la dhaqan geliya markaasi oo dadka xoolo ku gooriyayana meelo ku baxsan ee kawaanada sharciga eh yalan qowada in muddo toddobaad in arrintaasi kuroojiyana ayoo ka diyaarsadan sidii gowo sharciga ee ankogooryan xoolaha haddii oo fuli waayan amarkaasayte iyo la kulamo doonaan ganaaxa adaga xogayaha dowladda hoose ee hargeysa sayid nuur jaamac oo ku hadalaya go-aanka ha ku saareen xoolaha alkogooriya waa gowo sharciga aan hayna us-ona sidoo kale usan ka digaya dadka arrimoogasay sameeyeena ilaamku ujeeddadiisu waxa weeye in maanta wixii ka dambeeya muddo wiigaad haysataa muwaadin in muddadaa wiiggaa aad ka sii tabaabushaysateed goobaha aan ahayn kawaanka ee aad xoolaha lagu qalo inay mamnuuc tahay muddadaa wiiggaa waxaan doonaynaa diyaargarowgeeda iyo sidii aad kawaanka aad u gaari lahayd waxaan leeyahay uun dadweynaha xoolaha ku qala sifaha sharci darada halkanoo siilidii xoolaha waxaa loo sameeyey in xoolaha lagu kala iibsado laguna hubiyo badqabka iyo caafimaadka neefka la iibinayo dhakhaatiir baa joogtaa marka la kala iibsada halkaasaa lagu eegaa bixintaa ka dambeeya markaasaa kawaanka la geeya qalliinkii la idhaa waa la qalaya ama waa la dhoofinaya laakiin neef aan intaaba soo marin oo aan intaaba marin markaad kaxayso ee aad ku qasho goobtii loogu talagalay goob aan ahayn dabadeedna dad dabadeedna dadkiina aad hilibkii ka iibiso waxaad jebisay sharcigii waxaad dishay dadkii aad wax ka iibinaysay neef aanad badqabkiisii caafimaad aanad hubin ayaad hilibkiisii iibisay waxaa laga yaabaa in dad badani oo cusbitaallada jiifa ay u jiifaan xoolaha neefka aad iibinaysa ee caafimaadkiisa la hubin waannu kuu sheegaynaa waannu ku faraynaa waxaa lagu siiyey toddoba cisho toddobadaa cisho ee lagu siiyey waa in aad goobtiina ku baabiisaa waxaana ku mid ah saraakiila wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta ee somalilan ayaa dhiniga kiishayoona sheegana in sharciga iyo dhaqangeliyi doonana si lanku hortaga wal kasta oo dhibaato ka eh caafimaadka bulshada hawshan aynu meesha ka hadlaynaa waxa wey waa caafimaadkii ummadda ku dhaqan caasimadda iyo reer somalilanba annagu waxaanu iskaashada nafaqo dhibaato gaaray nagu hayaan xoolaha meeshaa lagu qalayaayo wixii halkaa ka yimaada ceeb ka yimaada waxa la leeyahy nafaqaa leh xanaanada xoolaha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dowladda hoose baanu ku daba soconnay in nalaga joojiyo xoolaha bilaa sharci darraadan caafimaadkoodana war loo hayn liisan qalisna aanu sharci u haysan meel aliyaale meelay ka diiwaangashayn inaanay jirin in la joojiyo oo laga qabto dadka go'aankaa laysla qaatay waanu qaadannay maadaamay maanta daneeyayaashii oo dhan ay joogaan halkan siiladda waxaan ku iclaaminaynaa oo ay tahay marka laga imaado wareegtada fulinteeda in aan la oggolayn oon xoojinaynaa wareegtada in aan la oggolayn oon ku celinaynaa mar iyo laba iyo saddexba muddana aanu siin doonno muddada maxay toolay ay dadku maadaamay dadkeenna yihiin ay la doonaya inay maxay toolay wacyigelintaasi ay ku jirto sharcigaas oo ah sharciga ilaalinta fayadhowrka hilibka